assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duuqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon isdeedaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duuqiimo afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ka dhacay marinka godoonsan ee khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jabiyey askarta saa'inada yuhuudda haddaba aan ku horeyna duuqiimaha ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku bartilmaamay sidin dadka shacabka aan waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha madaarista ay gabaadka ka dhigteen iyo weliba guryahay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duuqiimahaas ay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruux oo shacab abri ah waa berigii hore maanta oo talaada ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay duqin aad u xoogan ka geysteen xaafadda addaraj ee bariga magaalada khaza waxayna duuqiintu si gaara u beegsatay guri ay dad shacabba ku sugnaayeen oo xaafaddaasi ku yaala waxaana la warinaya in halkaasay ku shahiideen toban ruuxoo falastiiniyiin ah oo saddex ka mid a yihiin carruur aad u yaryar ilo xogoogaalla oo ku sugan isbitaalka almacmadaaniye ku yaala bariga magaalada khaza ayaa waxay ku waramayaan isbitaalka la keenay dad ay xubnaha qaar ka maqan yihiin shuhaado tiro badan iyo sidoo kale dad badan oo dhawacyo kala duwan qaba guriga la beegsaday waad u burburayaana waxay dadka ka shaqeeya gurmadka reedka sheegayaan in dhagaxaanta hoostiisa ay ku maqan yihiin tiro ka badan kuwa bannaanka jooga waxaana sidoo kale ay goobjoogayaal sheegeen in duqeynta ay sababtay dabaad u xoogan inuu goobta ka kaco qoys ka kooban dhowr iyo toban qof isla markaana dib ugu soo laabtay gurigooda oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn bareer ah waxaana la warinayaan halkaasay ku shahiideen qaar badan oo ka mid a qoyska halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale kooxaha gurmadka oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in burburka dhagaxaanta hoostiisa ay ka soo saareen saddex ruux oo shuhaado ah haatanna ay weli baadigoob ugu jiraan dad kale oo halkaasi ku maqan waxay sidoo kale sheegeen duuqiynta ay geysatay khasaare ka kooban dhimasho dhaawac iyo burbur sidoo kale waxaa korortay khasaaraha ka dhashay duuqiyntii cuslayd ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen madrasada al khaliil ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah waxayna haatan gaartay in ka badan afartan iyo saddex shuhaada ah iyo boqolaal kale oo dhaawacyo kala duwan qaba agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca khaza ismaaciil athawaaba ayaa shir jireed oo uu qabtay wuxuu ku sheegay in ciidamada yuhuudda ay marinka ka wadaan gobodfalle kala duwan oo bani aadamnimada ka baxsan wuxuuna tilmaamay inay begsi gaara ku haya dadka barakacyaasha iyo dadka riidka ah waxayna warbaahinta ka hor sheegaan in duuqiimahan ay si gaara ugu beegsadeen xubno sare oo ka tirsan ururka muqaawamada agaasimaha ayaana wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xasuuqa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen madrasada alkhaliil ay ku taala magaalada beetxanuun ee dhacda waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxuuna sheegay in uu ahaa mid ay ciidamada yuhuuda si ulakaaca u geysteen islamarkaana ogaayeen madrasada ay ku sugan yihiin dad rayda ah saacado gudaheed ayaana waxaa halkaasi ku nafwaayey in ka badan afartan saddex ruux oo shacab rayda ah badankooduna ay yihiin dumar carruur iyo waayeelahan waxba galabsan isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay inay sii korotay tirada madaarista hoostaga onurwa ay beegsadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyaduona haatan marayso wax ka badan boqol labaatan iyo saddex madaraso ay ku hoyanayeen dadka barakacyaasha ee ka soo qaxay deegaanadooda guryahooduna ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda wuxuuna tilmaamay in ciidamada saynada yuhuudda ay beegsadeen xarunta kooxaha gurmadka riidka wuxuuna tilmaamay athawaab ah in ciidamada yuhuudda si ulakaca u beegsadeen xarunta kooxaha gurmadka riidka ay ku leeyihiin marinka khaza xasuuqan wuxuushlimada ayna saynadu ku dileen afar xubnood oo ka tirsan kooxaha gurmadka waxayna midda sii kordhisay tirada dadka ka shaqeeya gurmadka ay ciidamada yuhuudda ku dileen duuqiymahooda waxayna haatan gaarteen ka badan sagaashan iyo saddex ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu tilmaamaya thawaab ah in ciidamada yuhuudda ee duuqiimaan kala socleen ku beegsadeen dadka shacabka ee ku sugan dhismayaasha ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza iyo si guud ahaan deegaanada marinka khaza isagoona sheegeen labadasi maalmood ay shahiideen wax ka badan boqol ruux oo afartan iyo laba ka mid ay ku shahiideen duqiimaha ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza xasuuqyada gumaadka wuxushlimada iyo siyaasadda gaajeysiinta ay ku kacayaan ciidamada yuhuudda ayaana weli halkooda ka sii soconaya sida uu tilmaamay ismaaciil athawaab ah maalmihii lasoo dhaafayna waxaa sii korortay xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda kuwaasoo ay si gaar ugu beegsanayeen dadka abriyada sida barakaayaasha ku sugan isbitaalada bukaanada dadka ka shaqeeya gurmadka iyo weliba dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada duuqiimaha marinka ka soconaya afar iyo tobanka bil ayaana wuxuu tilmaamay ismaaciil athawaab ah inay ku shahiideen kumanaan carruur dumar iyo weliba waayeelle iskugu jira iyadoona goodoonka ka jira waqooyiga uu halkiisa kasii soconaya rajanaana laga qabin ciidamadii yuhuud iyo halkaas iskaga baxaan mana jirto wax gurmada oo soo gali kara waqooyiga marinka xilli ay sii darnaanaysa macluusha ka jirta guud ahaan qidaaca khaza xaaladan ay ku jiraan reer khaza ayuuna thawaaba mas-uuliyaddeeda dusha kaga tuuray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladaha dabadhilifka u ah sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka waxayna ciidamada yuhuudda ku caawinayaan wax walbo ay ku sii wadi karaan xasuuqa iyo gumaadka shacabka rayidka waxay sidoo kale isku dayeen ay afka qabtaan suxufiyiinta soo gudbinaya tacadiga ka soconaya khaza iyaguna si barira u beegsanaya goobaha iyo guryaha ay ku tuhmayeen dadka suxufiyiinta ah haddaba aan dib ugu laabanaa dhacdooyinka deegaanka ribaad ee ku yeela magaalada betilaayi iyo waqooyiga marinka goodoonsanee khaza waxay ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen duqeen diyaaradeed oo aad u culus waxaana halkaasi ku sheeday sida la soo warinayo dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwa kale isla deegaankani madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale laba ruuxoo falastiiniyiin ayaa ku shahiiday duqeen ciidamada yuhuudi ay ka geysteen guri ku yaala isla magaalada beetilaahi ee waqooyiga marinka khaza kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidii ay soo warinayeen dad goobjoogayaal ah goob ay iskugu yimaadeen dad shacaba oo ku taala xerada ashaadi oo ah xerada ugu weyn ee barakacyaasha reer khaza ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaa ku shahiiday afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen shan iyo toban ruux oo kale laba ruux ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen toogasho ciidamada yuhuudi ay ka geysteen magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza duqeyn ka dhacday anusiraad ayaa waxaa sidoo kale la warinayaa inay ku shahiideen saddex ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda magaalada khaza iyo deegaanada hoosimaada ka geysteen duqeymo kala cayn ah waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waa berigii hore ee maanta ilaa iyo iminka duqeymo kala duwan oo ka dhacay magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ayaana waxaa ku sheeday siday warbaahintu soo warinayso in ka badan sagaal iyo toban ruux oo shacabreyd ah badankooduna ay yihiin dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale xasuuqeed u daran oo ay ciidamadii yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaleoo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidamada yuhuudu geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaaf ayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo laba ruux halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan laba boqol iyo saddex ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhaadah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba ay ku hosxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo labaatan iyo sideed ruux halkii ay dhawcuduna maraya in ka badan boqol iyo lix kun sagaal boqol lixdan iyo laba ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilo uu socdo dagaalka marinka goodoonsan ee khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiia dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ee saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadana halkaasi ka wada weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuud ayaana iskugu jira kuwa toos ah duqaymo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagalah oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey cadowga talis ciidamada yuhuud ay ku leeyihiin bartamaha xerada jabaaliya ayay dagaalyahanada muqaamada ku garaaceen tiro hoowiyaal ah oo khasaaro badan u geystay ciidamada yuhuudda xilligii la duqinayay saldhigga ayaana waxaa ku sugnaa askar iyo saraakiil ka tirsan cadowga yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin waxay sidoo kale beegsadeen dhismo ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada rafax ee dhacda cirifka fog ee koonfurta marinka khaza waxaana la warinayeen dagaalyahanada muqaamada ee dhismahan ay ku beegsadeen gantaale kala duwan xubnaha ka tirsan ciidamada yuhuudda ee dhismaha ku sugnaayaana waxaa ku soo gordumay saqafkii iyo derbiyadii guriga iyadoona halkaas ay ku nafwaayeen laba ka mid ah ciidamada yuhuudda halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen shan askari oo kale sida ay warinayso idaacadda ku hadasha afka ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda dagaal toosa ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada jiniin ee waqooyiga daanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hor jira dagaalka oo socday in muddo ah ayaana waxaa khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada daalimiinta ee yuhuudda iyagoona laga dili tira askar ah kuwo kalena laga dhaawacay